bsm اllahi الرحman الرaxيim alxamdu لlh rb العaalamiin wslى اllah wslm عlى nabina mxamed waalih wصaxbih aجmaciin waxaan ku dhex jirnay qisadii nebi laahi nuux waxaa inoogu dambeysay markii qoomkiisa biyihii lagu qarqiyey nuux intausan wiilkiisa dhimanin waxa dhex maray iyo arrintaas waxay ku dhammaato ilaahay uu uga waaniyey nuux inuusan dadan cilmi ku lahayn inuu dadkii ahalkiisa ku tirsado iyo qisadii meeshii ay ku dhammaatay waxaan inta ka gelaynaa marka dadkii waa la waa la qarqiyey biyihii baa maxaan ku ihahdaa dadkii laayay halaagay marka hal ilgaraqu cama jamiica alardi am laa biyihii ilaahay uu cirka uu ka furay iyo dhulkaba waxaanu jasman yaqiininaynaa gaaloo dhan inay ku dhimatay oo hal qof ka badbaadin waxa ka badbaaday nuux iyo intii yaroo rumaysay taas khilaaf kama joogo ilaahay baa inuuna caddeeyey waxaa weyaan gaal reer nuux hal gabarna kama harin ayb marka waxaa badbaaday nuux waman kaana macahu fi safiina wixii kale xayawaanaadka iyo wixii dhamay waa wada dhammaadeen laakiin su-aasha isweydiinta u baahan waxay tahay biyihii jamiica arjaa'i اlardi may ay dhammaystireen oy camimeen oo inta hadirtaan yaabisada lagu magacaabo oo hadda anagu naqaano shanta qaarad may biyihii wada gaareen oo meel kasta dadkii joogay bay qarqiyeen mase shantaas qaaro wakhtigii nebiyu laahi nuux laguma wada nooleen xataa anaan ognahay qaarkood hadirtaanaba la iktishaafayba qaarkoodna aygaaba hadda soo baxay oo waxaa weyaan zalaasiisha markay dhacday dhulgariir badan ay ka dhasheen bacdulqaaraat marka ma intii reer nuux ay ku noolaayeen waxaanu ognahay reer nuux shanta qaarada oo dhan ma buuxin karin dad yaroo bani aadamka bilaawgiisay ahaayeen liannuu zamankiisa asiga iyo aadam waxweyn uma dhaxaynin yani haddaa xataa idhaahdo aalaaf casharaat ilaalaaf haddaan idhaahdo xataa marka meel unbay ka joogeen kulligood ay ku aruursanaayeen hal qaarad oo kale ama qayb qaarad ka mid ah ayay qayb ka joogeen intoodii maa la maashay oo intii kale waaba iska dee wax oo loo qarqiya maba jirtaba liannahu gaalo kuma nooleen maan leenahay mase sida daahirka aan ayna tusinayso kulli kownka oo dhan wakhtigaas ardada wixiiba la degay iyo waxaan la degnaynba biyihii waa lagu waa lagu qarqiyey marka mid laba suuro unbaa dhici karta haddii mid laga fiiriyo markii nebiyulaahi nuux la amray nebiyulaahi nuux markii la amray inuu makhluuqaadkii kale oo xayawaanaadkii ahay mid kastaba laba xayawaan kasta noociisaba laba laba uu ka soo qaado ee doontii uu soo geliyo waxay macnaheedii tahay in meel kale oo lagu noolaay inaysan jirin liannahu in xayawaanaadka lasoo qaado xataa waxaa keenaya haddii ay xayawaanaadka meel kale ku noolaan lahaayeen intaan oo gaalada meesheeda joogta magaalada lalamaashay laha lala dili lahaa intii kalea badbaadi lahayd soo ma ah laakiin waxaa loo yidhi xayawaanaadkii kale nooc kasta laba lab iyo dhidi ka soo qaad waxaa laga fahmi karaa meel kaloo ay ku noolaanayaan oy ku badbaadayaan inayna jirno kulligood wixii noolay nafta laga wada qaaday qaarad kastaba ha ku noolaadaani saasay tusinaysaa daahirkaas waxaa laga fahmaa xataa ibnu kaiir hadalkiisi uu yidhi wacama almaau jamiica alardi tuulihaa wa cardihaa sahlihaa wa xusnihaa wa jibaalihaa wa kifaarihaa wa rimaaliha walam yabqa calى wajhi اlardi miman kaana biha min alaxyaai caynu taطruf walaa sagiiru walaa kabiir buu iri yani wuxuu ri biyihii yani arlada dhan yay ku camimeen yani buur ha ahaato dhulkii sahalka ahayoo sinaay ha noqdo meel buura ha noqoto meel bahgooye ha noqoto markaasuu yidhi walam yabqa calaa wajhi اlardi miman kaana biha min alaxyaa caynu tatruf hal nool oo ku noolay ma jirto wuri laa sagiir walaa kabiir waa wadawaa wala dhinteen xayawaan ha ahaado gaaladii reer nuux ha noqdoon wax badbaaday ma jiro marka haddii saas laga fiiri waa hal suurad oo ilaahay subxaanaه wa tacaala inuu cirib tiro yaa meeshii ku noolaayeen iyo meeshayna ku noolaynba yaa kulli bad laga wada dhigay kulligeed mar haddii meel laga fiiriyo zamankaas nebiyulaahi nuux bashariyada bilaawgeeday ahayd mana dhammaystiri karin shanta qaarad oo dhan mid unbay ka joogeen bal midkii mid bay meel ka mid e ka joogeen marka xikmada ilaahay gaalada in la laayid macsida ay galeen waxaa loo laaynaya marka in ayaga la laayo waa wax la fahmi karo laakiin qaaraad kale oo reer nuux ay ku joogin in ayadana biyo lagu maasheeyo yani wax oo keeni kara ma laha yani xikma ilaahiya markii laga fiiriy waxay u dhow dahay in la yidhaha meeshay ku noolaayeen halkii qaarad ay ku noolaayeen qeybtay kaga noolaayaana la qarqiye intii kalena awalba dad baba gaarinbood bani aadamka bilaabuu iska ahaa kulamaa ay sii bataan ay qaaradii cusub ay sii degi jireen ilaa laga soo gaaro qarniga aan ku nooleen laba qarni ka hor in la helay qaaraad wax ku nool ayna jirin oo markaa la bilaabay in la dego marka meel aanba la deganayn in biyo lagu qarqiyo wax maslaxad oo ku jirta malaba ay leeyihiin qolada kale calaa kulli xaal waxa wax ku oolka ah oo la qaadan kara waxa weeyaan ama aan dhahna biyihii meelay dhaafeen ma laha oo shantii qaarad waa gaareen ama aan dhaha meeshii lagu noolaay unbay biyihii ku ekaayeen waxaa un aan qaadan karnaa qoladii gaalada ee reer nuux gaaladoodii wax kama badbaadin ama sababtooda qaaraadkao dhan ha loo qarqiyo ama intay ku noolaayeenba hala qarqiye wax ka badbaaday ma jiraan sidaasaa wax oo la huba ah labadan kale waa ixtimaal daahiru lqur'aan wuxuu tusinayaa ardadoo dhan in biyaha lagu maashay wax looga laaban kara daahirkaasna male walidaalika ibnu caashiir wuxuu iri nusuusta daahirkeeda waxay tusinaysaa inay macnaha biyaha ay intii oo qaarad jiray oo dhan ay qarqiyeen marka qaarka diidaya oo dhahaya ma wada inkirin waxay haayaanoo daliil ma leh kutubta reer bani israa'iil ah waxay ku qoran tahay meesha reer nuux ay ka deganeed unbaa la qarqiyay taasna wax laga qaado kara daliil ma aha liannahu waa kutub muxarafa ah marka maadaama aan daliil qaci aanan haynin inuu biyahaas gaar ku ahaayeen meesha reer nuux gaar ahaan u deganaayeen inaan daahir alaaya iska qaadanno iyo nusuusta daahirkeeda oo ah ilaahay wafajarna alarda markuu yidhi ardidii waxaa lagala jeedaa jamiicu alardi ardidaas waa asha istiqraaqiya waay markii ilaahay uu yidhi waxaan ka fahmnay inuu ula jeedo kownka dhan wakhtigaas jiray oo la deganaay iyo aan la deganaanin wixiiba arda ah oo dhan biyihii inay gaareen in laga leexda ma ah buu leeyahay liannahu wax oo aan daahirkaas uga leexanna ma hayno ayb taxaruku safiinati najaat biman kaana calaa dahriha meeshan waxaan ka sheegaynaa haddana markii reer qowmu nuux la halaagay safiinadiina socday bilowday liannahu iyagoo halaagoodu socda bay safiinada ay bilowday safiinadaas waxay aheeday kaanat muxaata bicinaayat illaahi ibtidaan wanihaani ilaahay baa ilaalinay fii caynihi wa cinaayatihi wa qudratihi buu ilaahay ku ilaalinay ayb meeshay degtabo inuu ahalkaas ay badbaadaan dadkii ahli baatilka ahayna meesha laga bixiyo waxay daliil u tahay ilaahay koonkan inuusan u abuurin cayaar cayaar wainamaa khuliqa lihadafin waqaaya qaala tacaala marka ilaahi wuxuu ihi irkabuu fiiha bismi illaahi majreeha wa mursaaha ina rabbii lagafuur raxiim wa qaala irkabuu fiiha fiiri irkabuu aa ilaah yidhi markii ay biyihii bilaabeen reer qowmu nuux in la halaago dadkii mu'miniinta oo nuux la jiray iyo nuuxa waxaa lagu amray irkabuu fiiha waxaa weyaan markabkii ama doonti gala bismi illaahi qaa'iliina bismi illaahi majreha wa mursaaha adinkoo dhehaysiin ilaahay baa magaciisa aan ku fuulaynaa aanna kaalmaysanaynaa socodkeeda iyo degitaankeeda majreha waxaa waaye markay socoto wa mursaahaana markay degayso waaye markii doonta badda kusoo xerata dekada kusoo xerata mursaahaba markaa waxaa weeyaan waxyaalaha jibaalka ilaahay wuxuu ku magacaabay rawaasiya amarna waxaa leeyaha raasiyaat jibaal raasiyaat waxaa weeyaan liannahu ma dhaqaaqdo waxay shabahdaa ay la mid tahay markii markabka uu badda ku soo xirto marsa waxaa la yidhahdaa waa dekadda markuu markabka ku soo xirto macnaha uu istaagayaa marka labadaasba ilaahay baa magaciisa aan barakaysanaynaa aana ku dhaqaaqaynaa yaana ku degaynaa ina rabbii lagafuur raxiim saas dhaha layidhi inuu ilaahay kafuur yahay waxaa kugu daliil ah dadkii muminiinta ahay ilaahay uma qabanin dadkii gaalada ahay dembiguu u qabsado oo kale wa gafara lahum danbahum wa raximahum min halaaki qowmihim waxaa ilaahay uu heli karay intiina badneed maadaama aad gaalowdeen kuwan dambana kuwaas hore dembigooda lagu ciqaaba in la yihahdo ilaahay wuu heli karay laakiin raxmata minhu yaa ilaahay uga badbaadiyey reer nuux qeybtii muminiinta ka ahaa marka waxaanu ogaanay adduunyada la jooga ninkii haayadaas u socdo oo ambiyada raaco ilaahay inuu badbaadinayo ninkii takhabud sameeyo oo adduunyada un derbi kasta iska garaaco oo hawadiisa leh iska raaco waxaa noo muuqatay in loo qabanayo camalka uu qabtay xumaantiisa ama ha dhowaato ama ha dheeraato wa tilka hiya sunat اllahi fii khalqihi ina allaha la yumli liلظaalimi xata ida akhadahu lam yuflithu qaala abu hurayra aw qaala الnabiyu iqra'uu in shiئtum qowla اllahi tacaala wakadalika akhdu rabika ida akhada اlqura wahiya ظaalimaة ina akhdahu aliimu shadiid ilaahay wuxuu uri nabigiisa in allaha la yumli liaalim ninka aalimka u sugaya xataa idaa akhadahu hadduu qabta lam yuflithu ma sii deey ilaahay wuxuu yiri markaa nabigiisa iqra'uu in shiئtum qowla اllahi tacaala wakadalika akhdu rabika idaa akhada اlqura saas waa ilaahay qabashadiisa haddii dadka mudunta degan magaalooyinka uu qabto wahiya aalima hadday tahay hadduu mar ilaahay ciqaabku soo rogo saasuu u galaa ina akhdahu aliimu shadiid marka hadda fiiri irkabuu fiiha bismi illaahi majreeha markii la yidhi raazi wuxuu ri nuux markii ilaahay uu tawjuuhinayo ou leeyahay irkabuu fiiha bismi illaahi majreeha waxaa lagala jeedaa in in safiinada ama waqaal arkabuu qowlkaasi inuu nebiyullaahi nuux ou yahay oo biamrin min allah nabiyulaahi nuux qoomkiisa wuxuu ihi doontaan fuula idinkoo ilaahay magaciisa ku fuulaysaan wuxuu rabaa nebiyulaahi nuux inuu dadka niyadooda ka jaro inayna u malaynin waxay ku badbaadeen doontan ay fuuleen inay tahay laakiin masalada doon waa ka weyn tahay ilaahay baa doontaan amray asaana nagu badbaadinayo towjiihaad ilaahay cinaayadiisa lagu socdaa haddii kale biyahaas wax yaroo nuux uu gacantiisa ku sameeyey biyahaas uguma badbaadi karin taa waxay daliil u tahay in ilaahay subxaanahu wa tacaala huwa aladii maxaan ku ihahda anjaahum safiinada sabab yar le waa marka in magacii ilaahay la iloobin iyo ku xirnaashadii ee safiinada aan la dhihin maa sha allah waa inaga badbaadisay aan la dhihin oo la yidhaahda inamaa najowna bifadli illaahi in la yidhaahdaa loogu yaa yaa u sheegay nabiyulaahi nuux ou yahay ilaahay huwa almujri wاlmursi ilaahay asagaa doontana wado asaana fadhiisinaya marka naftiinna ha ku xirina inaad ku badbaadeen safiinadee laakiin rabu safiina inuu idiin badbaadiye saas aamina ayb taxmiilu اlxayawaanaati calى اsafiinati aayat min aayaat اllah waxaa weyaan tan hadda waxaan soo marnay qul naxmil fiiha min kulli zawjayn itnayni xayawaanaadka inta rumayso muminiinta iyo nuux markii ee la saaray aa la yidhahdeen xayawaanaadka jiro nooc kastaba lab iyo dhidig laba xab ee kasoo qabo marka doonta in la soo saaray aaya min aayaat illaahi aayaddu waxay tusinaysaa makhluuqaadka quraanshada iyo wixii kasii yar maroodiga iyo wax kasii weyn in nebiyulaahi nuux uu laba kasoo qabtay oo geliye marka xayawaanaadkaas waxaa ku jira xayawaanaad muftarisaad oo dadka cunay mid oo shaarida ahoo aan la qaban karinoo dadka ka cararayso see nebiyulaahi nuux oo ku makansaday libaax soo qabo maroodi soo qabo yaxaa soo qabo maxaanku iraahdaa shabeel soo qabo geeli soo qabo inta soo qabo xayawaan kasta noociisa laba in laga keeno nebi nuux ma u sahlan tahay arrintaas ayada jawaabti laa marka mse ku gaaray arintaas ayada maxaa u suurogeliyey taskhiir اllaahi subxaanahu wa tacaala ilaahay baa u sakhiray markuu nebiyulaahi nuux ou rabo inuu xayawaankan soo qabta asaaba u imaana waa loo ishaara horiu ka fuulaa waa taskhiir min allaahi xayawaankii shalay dadka cunayay ama ka cararayay maanta waxaa weyaan amaraa la siinaa tartiibu usoo fuulaa taas waxay tahay waa mucjizo weyn oo ilaahay qisada nebiyulaahi nuux uu yidhi ina fii dalika la aayata wamaa kaana akaruhum mu'miniin waa aaye iyo mucjizo in xayawaanaad kuwa bani aadamkaoo ilaahay rumeeyey inay soo fuulaan wax sahlan waa laakiin xayawaanaadkii in nooc kasta laba laga soo qabto oo doontaa la soo saaro oo dadki ay ay la fuulaan ay nabad siiyaan wax sahlan ma ahayn laakiin waxaad dareemaysaa waxaa dhan iraada ilaahiya maamulaysa nuux asbaab yar unbuu bixinay ayb almru biاlkhaari min alxamdi calى اllahi fi dahri safiinaةi الnajaat marka ilaahay wuxuu amray markii safiinadii la fuulay dadkii ay halaagsameen ayadan ay la sabaynayso yaa waxaa la amray nuux iyo dadka muminiinta la jiray hadday safiinada ay fuulaan oy ku nagaadaan inay ilaahay ay ku mahadiyaan oo ay ilaahay an yuhnuu cala allahi tabaaraka wa tacaala ilaahigii ka badbaadiyey inay biyahaas ku qarqismaan oo haddana indhahoodana ugu raaciy cadowgeed kun sano hor taagnaay inuu ilaahay hortooda ku laayay haddana ilaahay ardadii ayaga dhaxal siiyey lean dhulkii dhamme waa laisla lahay awalkii hore maanta markii dhulkii dadkii ay ka baxaan yaa u soo haray muminiinta waxle le ma jirto khayraadkoodii dhammaa iyay la wareegeen macnaha waxaa weeyaan wa awrahna alqowma aladiina kaanuu yustadcafuuna fii mashaariqi اlardi wa magaaribaha si nebiyullaahi muusa markii fircawn iyo asiga ay dood badan dhex martay ay ku dhammaatay in fircawn badi lagu daadiyo ilaahay wuxuu ihi dadkii ducafada ahay oo shalay fircawn ou addoonsanay yaa wixii khayraad ay ka soo tageen ou fircawn ku ammaantamin jiray alaysa lii mulku misra wa haadihi alanhaaru tajri min taxtii ou ku faantamay reer bani israa'iil oo ducafa ahay aa ilaahay ku wareejiyey hadda qowmu nuux dadkii shalay ay lahaayeen araadil dad hoos hooseeya waa ay lahaayeen yaa maanta loo makani siiyey inay macnaha ardadii ay maxaan ku iraahdaa keligood ku ahaadaan khayraadkoodii oo dhan ay la keli noqdaan calaa kulli xaal kullu hadihi nicam min allahi laa tuxsa markaasaa ilaahay wuxuu ihi faida stawayta anta waman macaka cala اlfulki faqul alxamdu lilahi aladii najaana min alqowmi اظaalimiin ayb faida stawayta haddaad ku ekaatid oo dhex fadhiisatid nuuxow anta iyo waman macaka adiga iyo waxa kula jiro oo dadka ku rumey iyo xayawaanaadkii kale ah xayawaan hadda hadal lagu kalifa laakiin muminiinta weeyaan ida stawayta anta waman macaka cala alfulki doontaas markaad dhexda kaga fadhiisataan oo aad ku xasishaan faqul waxaa tiraa nuuxow alxamdu lilaahi ilaahay baa mahad iska leh aladii allahoo najaana naga badbaadiyay min alqowmi الظaalimiina saas dheha layidhi fiiri ilaahay baa ku xasuusinaa towjiihaad ilaahiya nicmadan waa weyn shukri ay u baahan tahay oo aad arkaysid dadkii shalay mala isku sheegay inay ayagoon waxba aan ahayn dhulkii lagu qarqiyey ay wada baaba'een marka adigana aad ilaahay ku badbaadiyey dhibna uu ku soo gaarin wax sahlan maaha arrintaas ayada ah waa nicmo weynin badan oo shukrin u baahan طلب نوح من ربه أن يرشده إلى النزول على khير بقعة من الأرض marka نوuح wuxuu bilaabay markii badii biyihii isgaareen oo dadkii la qarqiyey ayagana ay doonti fuulaan ay nabad yihiin biyihiina ay bilaabeen inay kasii yaraanayaan yaa nuux waxaa lagu amray inuu ilaahay ka baryo meel wanaagsan inuu ku dejiyo لأnnahu waxaa weeyaan doontii waxaa laga yaabaa yani allahu aclam yani ma boqolaal maalma miya ma sanawaad badan bay biyaha sabaynaysay ma bila bay ahayd allahu aclam muddada uu nebi nuux ku qaatay doonta dhexdeedu ilaahay baa naga yaqaano marka inay dheer tahay inay dhow dahaybo calaa kulli xaal markii muddadii soo dhammaatay oy biyihii markaan ay yaraanayaan marka meeshii adiga aada shari deganeed iyo meeshii aad deganeed dhulka dhum caalimtii waa isku darsantay biyaha lagu qarqiyey meeli ahayd iyo doonta intaasoo waxay kula socotay oo oo muddo ahay kula socotay waxaa laga yaabaa intaasoo oo qaaraad inay isu dhaaftay marka ma ogid markaasaa waxaa lagu amray inuu ilaahay ka baryo meel wanaagsan inuu inuu ardada kaga dejiyo markaasaa waxaa layidhi waqul rabbi anzilnii munzla mubaarakan wa anta khayru lmunziliin fiiri nuux sida tilaab tilaab a ilaahay subxaana wa tacaala yuu u hagayaa waqul waxaa tiraa nuuxow haddii nuux la amrayni wa huwa amru liman bacdahu min almuminiin rabbi yaa rabbi rabbigeeyow anzilnii ideji munzalan meel laysdejiyo makaan laysdejiyo mubaarakan ee barakaysan wa anta khayru lmunziliina waxa wax dejiyo ada ugu khayr badan ilaahayow doontii waan aragnaa markaan waxay u jihaysan tahay inay dhulkii u degto oo biyihii yaraadaan marka ilaahu nagu toosi meel fiican inaan ku degno ilaahu nagu toosi markaasaa waxa weeyaan ilaahay ducadii waa ilaahay baaba yidhi saas dheh saas markuu yidhi ilaahay wuu ka aqbalay nuuxuu ducadii la amray inuu ilaahay ku barya ilaahay ku baryay ilaahayna waxa weeyaan wuu ka ajiibay wuxuu amray ilaahay inay ku degto doontii maankaan uu ilaahay u doortay marka qiila yaa nuuxu hbit bisalaami mina wabarakaati calayka wacalaa umami minman macaka wa umamun sanumaticuhum uma yamasuhum mina cadaabu aliim markaasaa waxaa layidhi qiila yaa nuuxu qiila waxaa loo yidhi yaa dhahay allah waxaa la yidhahdaa marka qaarkeed ficilka faacilkiisaa la goynayaa lilcilmi bihi liannahu waqtigaas nin nuux saanku dhihi karoon ilaahay ahayn ma jirto sidii wa khuliqa alinsaanu la yidhi oo uma baahna inay tiraa wakhalaqa allahu linsaana liannahu laa khaaliqa ila allah haddii khuliqa la yidhah iyo haddii khalaqa laga cabirabo labadaba faacilka ilaahay inuu yahay baa la ogyahay marka hadda qiila yaa nuuxu bid bimacnaa qaala allahu lahu yaa nuuxu ihbid deg baa lihi hoobo bisalaamin maca salaamin ayadoo salaam iyo nabadgelyo kula socoto oo mina annaga xaggeenna kaaga timid iyo wa barakaatin ay mina calayka korkaadana ha ahaato barakaat wa calaa umamin ummadna korkeeda ha ahaato oo miman macaka kula jirto ilaahay subxaana wa tacaala nabi nuux alidi ku deg adoo nabadgelyo iyo barako adiga iyo waxa kula jirtaba ilaahay baa dushiisa yeelay marka nazla wahuwa munacan bihadayn اlamrayn aلsalaamaة min kuli makruh watasxabhu اlbarakaatu min rabi اlcaalamiin marka waxa weeyaan waa fadli dheeraad ah oo ilaahay nebiyulaahi nuux iyo dadkii la jiray ou siiyey inay ku noolaadaan markay degaan qalaq ma haayo dhul aadan aqoonin nolol bilaaw ah si loola dhaqmo waa adag tahay laakiin ayaga cagsigoodii markay tageen dhulkiio dhan oo amni ammaan ah istiqraar wanaagsan meel khayraadkii oo dhan baa ilaahay meel kasta ugu soo bixiy barakaad saas waa waxa weeyaan ardadii khayraadkoodii oo dhan aa ilaahay uu soo bixiyey ayay kulligoodana muminiin waay oo cadaawnimo iyo dad gaalnimo ku jira kuma jiraan ardadiina maadaama muminiin ay ku nool yihiin baa khayraadkeeda la amray inay soo saarto ayib marka waxaanu ognahay dadka maadaama oo doontaa saarnay dad yar waay markii loo fiiriya dadka la halaagay liannahu ilaahi wuxuu uhi wamaa aamana macahu ilaa qaliil waxyar a ka rumeeyeen baa la yidhi waxyar a ka rumeeyeen marka wixii yaraa rumeeyey unbaa la badbaadiyey marka dad yar waa dadkaas yar waxay u baahan yihiin ilaahay inay baraka kaga timaado say u badnaadaan oo markaa ay naagta ilmo u dhasho ilmihii caafimaad la siiyo iyoon ay koraan ayaga inay bataan min jadiid dad yar ah ku soo haray koonkii marka barakaatin markii ilaahay uu leeyahay waxa weyaan dadkaasaa la rabaa in la ziyaadiyo sidii ay macnaha loo bedel siiyo dadkii baaba-ay oo dhan marka dadkaas yar badnaanay u baahnayaan marka ilaahay wuxuu siiyey barako nusuulu safiinati nuux cala alyaabisa markii markaan ay bilowday doontii inay raadsato inay degto biyihiina ay bilaabeen in yar in yar in dhulka ay uga yaraadaan safiinatu nuux waxay ku degtay jabal la yidhaahda juudi la yidhaahdo meel la yidhaahda aljuudi qiila waxaa layihi huwa ismu jabalin fi ardi اlciraaq bayna almowsil wاljaziira yaa la yihi juudigaas allahu aclam laakiin meeshii nebiyullaahi nuux uu ku degay ama ilaahay uu ku dejiyey waxay ahayd meel ilaahay uga magac daray aljuudi la yidhaahdo fiiriyaa ilaahay wuxuu ihi waqudiya almru wastawat cala aljuudiyi waqiila bucda lilqowmi اظaalimiin qisada nebiyullaahi nuux oo fii suurati huud ku soo aroortay yaa qaybtaas ka sheegtay amarkii waa la dhammaystiray amarka waa maxay ninkii mumina in la badbaadiyo ninkii gaalna in la dilo waa dhammaatay arrintaas saasaa loo kala baxay markaasaa ilaahay wuxuu ihi wastawad waxay ku degtay ku ekaatay cala aljuudiy haddii jabal uu yahay jabalka juudi la yidhaah bay ku degtay safiinadii wa qiila markaa waxaa layidhi bimacnaa qaala man fiiha ama qaala allahu bucdan lilqowmi اdaalimiin dadkii daalimiinta ha sii fogaadaano shallaayta lagama qabo inay dhintaan oy baaba'aan saas wa marka waxaan arrintaas ka fahmnay sanfiyadeedii nuux muddo inay badda ay biyaha korkooda sabaynaysay markii ilaahay wakhtigiisii uu ugu talagalay la gaarayne in ilaahay uu ku amray nuux inuu baryo ilaahu meel fiican igu deji markaasuu ilaahay ka barya ilaahayna meeshii wuu ku dejiyey markaasaa waxa weeyaan in dadkii gaaladana la yidhaahdo ilaahu naga sii fogey dadkaas iyo wixii la xiriiroo dhan liannahu kufriga waxa weeyaan waa kaasa ardada iyo bahaa-imta ku dhibtoonay dadkaas reer nuux gaalnimada ay sameeyeen waxay u sababeen kownkii dhammaa in biyo lagu qarqiyo in xayawaanaad aan dembi lahayn inay meesha ku tagaan oo wixii yaroo laga qaado safiinad laga saaray mahan intii kale meesha ay ku dhinteen taas waxay tahay waataquu fitnata laa tusiibanna aladiina dalamuu minkum khaasa dulmi hadduu yimaado dadka samee keli gaarkuma aha ee ummad kale kula dhaca marka dad badan makhluuqaad badan ayuu hore u dafay ayb waqiila bucda lilqowmi الظaalimiin hadihi mubaalaga cadiima fi taqbiixi suuratihim macnaa suuradooda inay xun tahay oy astaahilin inay sii noolaadaan aa ilaahay lagu mahadiyey ilaahu waxaa weyaan dhibka ku dhacay kusii fogey sidaasaa la yidhi marka adduruusu اlmustafaada min qisati nabiyillaahi nuux maca qowmihi intaanan gaarin qisadii ganaanudeedii oo nebiyullaahi nuux ilaahay uu maxaan ku yidhaha qisadii lagu sogootiyey laakiin waxaan ka hormarinaynaa annaga ka bani aadam oo qisada noola soo dejiyey oo reer nuux qisadooda noola dejiyey maxaan ka faa'iidaysanay waxaan leenahay marka hore ilaahay subxaanah wa tacaala kownkan cayaar cayaar uma abuurin wuxuu u abuuray hadaf aada u sarreeya iyo ulajeeda shariif ah aayadaas in la xaqiijiye daraaddeed buu ilaahay rasuul soo diray kutubna waa soo dejiyey haddana calaamooyin waaweyni badanna ilaahay waa koonkuu ku abuuray waxaa wuxuu ula jeedaa fi nihaaya ilaahay in ilaahnimo loo qiro cibaadana asiga loo khasiso oo lagu gaar yeelo lagana fogaado marka dulmi bianwaacihi marka kutubtaas la soo dejiyey iyo awaamirtaas la siiyey ninkii raacane wuxuu u badbaadaa nuux iyo waman aamana si u badbaadeen ninkii marka ka hor yimaado diinta ilaahay iyo dadka wato oo dadka indhaha xaqa iska tiro inay ku dhacayaan reer nuux oo gaaladii kuwoodii ahaay wixii ku dhacay inay ku dhacayaan ayaan ka faa'iidaysan marka axdaadtaas ummadda ku dhacday oo lagu sheegay dadkii xumaantii utafaxayday oo nebiga ilaahay beeniyeen meeshay ku dambeeyeen dadkii mu'miniinta ahay oo la yasayne siday u badbaadeen waxaa la rabaa cibro in laga qaato walidaalika ilaahay sidaas waxawa fii qisati nabiyullaahi nuux aakhirkeeda wuxuu ku yidhi fii suurati اlmu'minuun ina fii dalika la aayaatin wain kunaa lamubtaliin ina fii dalika qisada nuux oo dhana lagu ishaara la aayaatin mucjizooyin ah ku sugan ninka oo si fiican u fiiriyo wain kunaa lamubtaliin ilaahay wuxuu leeya waxaan nahay dadka ibtilaa macnaa dadka ikhtibaaro imtixaanan nahay ilaahay baa dhahay imtixaan liannuu markii rasuul lagugu soo diro oo risaal lagugu soo dhiibo waa lagu imtixaanay imtixaankaas waa maxay waxa ilaahay kaaga yimiday rasuulka lagu keenay inaad raacdid ood noqotay ninkii imtixaankii ku guulaystay iyo inaad cagsigeedii samaysid oo aad diidid oo aad tiraahdid maya sidii qowmu nuux ay sameeyeen oo markaa kadibna adiga lagu halaago ayb markaasuu ilaahay khitaami qisati nuux wuxuu uri ina fii dalika la aayatan wamaa kaana akaruhum muminiin fiiri markaan yani middaas waxa weeyaan aayad bay u tahay dadka wa maca daalika mucjizadaas weyn dad badan baa ka arag tiran oon arkaynin sidaas buu ilaahay leeyay marka waxa weeyaan axdaadtaas reer bani maxaan ku idhahdaa reer qowmu nuux ku dhacday oo dadka mu'miniinta ana la badbaaday gaaladiina la halaagay waa waxa weeyaan fiiro dheeray u baahan tahay dadka gadaashood yimid inay qisadan akhriyaan ay cibradana ay ku qaataan oo ay ogaadaan baatil si kastoo isu buurbuuro fi nihaaya meesha ku dambaynay xaqa si kastoo loo dullaystane fi nihaaya dadkiisa waxay ku dambaynayeen guul marka ina fii dalika ladikra liman kaana lahu qalbun aw alqa samca wahuwa shahiid yani arrintaas waxay waana u tahay ninkii qalbi nool leh maxaan ku ihahdaa samcigiisa ama maqalkiisane soo xaadiriyo isa soo isnana isnana keeno marka saasaa loo baahan yahay in annaga aan arrinta u ogaano oo aan darsigaas qaadanno annaga hadirtaan imtixaankii waa nagu socdaa ilaahay rasuul buu noo soo diray kitaab buu noo soo dejiyey waxna waa nagala dalbay inaan qabanno waxna waa nagala reebay wax kastana waa noola caddeeyey marka calaa bayina liyahlika man halaka can bayina wayaxyaa man xaya can bayina waina allaha la samiicun caliim marka ogow waxa weeyaan xujo dhambo hadhowtul aad helaysid ma jirto ilaahay rususha wuxuu soo diray kutubta uu soo dejiyey lianlaa yakuuna linnaasi cala allahi xujat bacda rusul inay dadka helaynin hadhowti dambo markii rasuul la soo diray kadib waxay qabsadaan qiyaamo markii la tago oo yihahd ilaahu waxaan ma ogeyn alam yaأtikum rusulu minkum yatluuna calaykum aayaati rabbikum wayundiruunakum liqaءa yowmikum hada qaaluu bala ilahay hortiis wax lagama inkiri kara walaa yaktumuuna allaha xadiiثa wixii lagugu amro wixii lagu amray wixii lagaa reebay wixii dhan waa ku cadyihiin hadhow marka haddii aad cadaab mutaysatidne naftaada mooye wax kale ha dagaalin haddaad wanaag heshidne ilaahay ku mahade asaa ku waafajiye marka qisadii nebilaahi nuux meeshaas baan ku dhammaynaynaa waxaa inooga hartay keli ah ilaahay ammaanyaalkii uu soo jeediyey nebiyulaahi nuux fii suurati saafaat oo ah in yar noogaga hartaan darsiga kale aan ku dhammaystirayna biidn اllahi tacaala wsala اllah wslm calى nabiyina muxamed waaalihi wasaxbihi ajmaciin